bayaanka toddobaadkan ka soo baxay ururka ardayda caafimaadka nigeria ee loosoo gaabiyo nimsa ayaa daba socday sii deynta arday la afduubtay shan iyo tobankii agost markii koloyadooda la weeraray iyagoo kusii socday shir ka dhacayay koonfur bari ee gobolka inugu ardayda ayaa ka kala socday jaamacadaha jos iyo maydaguri ururka nimsa ayaa ammaanay sida degdega ah ee loo soo badbaadiyey ardayda wuxuuna sheegay in ay muujinayso awoodda ciidamada nigeria laakiin ururku waxaa kaloo uu mas-uuliyiinta nigeria ku buuriyey inay xaqiijiyaan in khatarta afduubka gebi ahaanba meesha laga saaro fortuun olaye waa afhayeenka qaranka ee ururka nimsa v o e da ayuu qadka taleefonka ugu warramay although we are happy that the security agency were, were able to rescue our colleagues and they are actually all good.
waxau yidhi inkasta oo aan ku faraxsanahay in hay-adaha ammaanku ay awoodeen inay badbaadiyaan asxaabteenna haddana runtii dhammaantood way wanaagsan yihiin ma jiraan dhibaatooyin halisa laakiin ammaan darrida ayaa weli ah mid aad u sarraysa gaar ahaan dadka barta xirfadan caafimaadka waxay u afduubi karaan dhakhtar kooxuhu si uu u daweeyo qof ay qaraaba yihiin oo xanuunsanaya baleyska nigeria ayaa sheegay in labaatan ka mid a ardayda caafimaadka dhakhtar iyo lix qof oo kale oo maxaabiis ahaa laga soo badbaadiyey kooxihii afduubay iyagoo badqaba bartamaha gobolka benu jimcihii bishan agost ay ku beegnayd saddex iyo labaatanka maamulka ayaa sheegay in wax madax furasho ah aan la bixin saraakiisha booliska nigeria ayaa shir jaraa'id qabtay iyagoo ay wehliyaan arday lasoo badbaadiyey ardaydan ayaa shirka jaraa'id kadib lagu wareejiyey mas-uuliyiinta iskuulladii ay dhiganayeen kayore egbatukun waa taliyaha booliska nigeria waxa uu yidhi guushan waxa ay ku suurto gashay howlgelinta hay-adaha amniga ka qaybgalka bulshada iyo howlgelinta saraakiil xirfad sare leh oo farsamo yaqaana ah sidoo kale waxaa la sii daayay toddoba la hayste oo horey ugu afduubnaa dambilayaasha arxanka daran maamulka nigeria ayaa la halgamaya sidii ay u joojin lahaayeen muwjado amni darro ah oo ay ka mid yihiin afduubyo madax furasho ah sanad kastaana kumanaan nigeriana ayaa la afduubaa kiisaskaasi badankoodse lama soo wariyo dadka falanqeeya arrimaha ammaanka ayaa qaba maamul xumo iyo nigeria oo ku jirta wakhti adag oo dhinaca dhaqaalaha ah ay xaaladda uga sii dareen gidi omeje waa falanqeeye dhanka amniga ah oo fadhigiisu yahay magaalada abuja wuxuu dhowaan soo saaray warbixin falanqeynaysa waxyaabaha keenaya amni darada nigeria waxa uu yidhi haddii aad u fiirsato falanqaynta waxa aad arkaysaa in arrintii oo dhammi ay ku soo ururtay in dowlad xumadu ay tahay waxa keenaya arrimahan badankood daacad darri musuq maasuq iyo niyad jebin waa xaaladda quusta ah ee ay dadku ku sugan yihiin taas oo keentay heerarka amni darrada ee aan la aqbali karin dadku hadda ma haystaan waxa kamaynaya wax kasta oo xumaana oo afduubku ku jiro ayayna ku kacayaan nigeria ayaa sidoo kale la halgamaysa sidii ay u xakameyn lahayd kacdoonka islaamiga ah ee waqooyiga bari iyo rabshadaha ay wadaan kooxaha gooni goosadka doonaya ee koonfur bari